door wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan warka duhur ee dalsan qodobada ugu door korona waxaa qayb ka noqon doona faahfaahinno dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaal khasaare geystay oo ka dhacaya gobolka hiiraan
ciidamada macuusleeda ee degmada xardheere oo sheegay inay ku guuleysteen saaka inay qarxiyaan ku dhowaad afar miino oo lagu aasay dhulka deegaanka faarax aadan
marxuum abshir gaarane oo aaminsanaay inuu dunida cadaaladda ku waayey oo geeriyooday isagoo ciil qaba iyo aaskiisa oo dib loo dhigay
dowladda soomaaliya oo ka walaacsan xaaladda bariga dhexe iyo weerarka ay iiraan ku qaaday yuhuudda
mas-uuliyiin ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo kormeer shaqo ku tegaya xarunta guutada siddeed iyo tobanaad ee kumaandooska gorgor
wararka dibadda warkeena aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona kenya oo dib uga fiirsanaysa heshiis ay horay ula gashay etoobiya
weerarka iiraan gantaalaha oo jahwareer ku riday socdaalka hawada dunida
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale door wanaagsan dhegeystayaal waa door isniin ah taariikhdan ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha abriil sanadka labada kun afar iyo labaatanka qodobada a maqashay kuwii ugu door korona warkayaga iminkana kusoo dhawaada iyagoo intaa ka faahfaahsan
aynu ku bilownay warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal xoogan oo ka dhacaya magaalada buula burde waa inta udhexeysa buula burde iyo halgan eena gobolka hiiraana sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyey halkaasi aynu ka helayno dagaalkan ayaa ahaaya mid aada u xoogan waxaana halkaasi uu ku dhex maray ciidamada difaaca deegaanka ee macawisleyda loo yaqaano iyo dagaalamayaasha al-shabaaba dagaalka ayaa si gaar ah waxaa uga dhacay sida wararku ay tilmaamayaan buurta lagu magacaabo wareer tire oo udhexeysa degmooyinka halgan iyo buulo burde kadib markii halkaasi ay isku urursadeen xubno ka tirsan al-shabaab oo weerar ku qaaday ciidanka difaaca deegaanka ee macawisleyda weerarka halkaasi ku dhex maray labada dhinac ayaa la sheegay inuu socday ku dhowaada laba saacadood xiriir ah oo labada dhinac isku adeegsanayeen hubka noocyadiisa kala duwan sarkaal ka tirsan ciidanka difaaca macawisleyda waa ciidanka deegaanka waa ciidanka difaaca deegaanka ee macawisleyda oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi ku dileen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaaba deegaanka uu ka dhacaya waa dagaalkan ka dhacaya buurta wareertire ayaa kusoo beegmaya iyadoo oo dhowaanahan ay jireen dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo sidoo kale xiise dagaal oo laga dareemayay deegaankaasi iyo sidoo kale deegaano dhowra ah oo ka tirsan gobolka hiiraan oo laga cabsi qabay inay ku dagaalamaan ciidanka dowladda iyo kuwa macawisleyda oo dhinac ah iyo dagaalamayaasha al-shabaab
dhanka kalena markaan haddii aan eegno ciidamada macawisleyda ee degmada xardheere ee koonfurta gobolka mudug ayaa ku guuleystay saaka inay qarxiyaan ku dhowaad afar miino oo lagu aasay dhulka bacaadka ah ee deegaanka faarax aadan howlgalkan oo si gaara uga dhacay duleedka deegaanka ceelgaab oo qiyaastii toban kilomitir u jira degmada xaradheere ayaa waxaa hogaaminayay faarax ama farxaan salaad maxamed oo loo yaqaano farxaan dheere oo ah abaanduulaha ciidamada macuusleyda cabdi cabdulaahi fagare ama hagare aanraadi ee sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada xardheere iyo saraakiil kale oo ciidan sidoo kale howlgallo culus iyo guluf dagaal oo ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab ayaa laga dareemayaa duleedka degmada xardheere oo ay si wadajir ay u fulinayaan ciidanka xoogga dalka iyo ciidamada deegaanka macuusleyda waxaana tani ay imaaneysaa kadib markii uu halkaasi u gaaray ama uu tegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kagana dhawaaqay in la dardargeliyo howlgallada ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab
dhinaca kalena marxuum abshir gaarane oo aaminsanaayey inuu dunida cadaaladda ku waayey ayaa geeriyooday isagoo ciil qaba aaskiisana dib ayaa loo dhigay sida warbixintan ay ku faahfaahinaysa waryaheena safe cusmaan
waa hore dhintay oo iska socduu ahaa run ahaantiis inta aan ka aqaanay nin waa hore dhintay oo iska socdo ayuu ahaa kilibyo aan xala daawanaya waxaa ka mid ahaa aniga nolosha waan ku ciishooday waan ku dhibtooday wax badanaanan ku ciishooday waxa aan ku ciilbaxaa waa bulshada soomaaliyeed iyo moobeelkayga oo aan inta ishordhigo aan u bulshada soomaaliyeed wakhti la qaato keligii baan noolahay istareys iyo cuqdad baan la noolahay waxa aan ku nafisay keliya waxaa waa inaan moobeelkayga soo hor fadhiisto si soomaalidiina aan ku nafisay marka ma joojinaayo igu naxa haddaa rabtaa waxaan idinkala soo hadlayaa afaafka hore ee isbitaal madiino halkaasi uu yaallo meydka allaha u naxariistee abshir gaarane axmed oo bulshadu si weyn ay u taqaano kana mid ahaa fanaaniinta soomaaliyeed balse muddooyinkii dambe dhanka fanka ka gaabsaday abshir allaha u naxariistee waxa uu ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay waddada u xidhiidhisa balcad iyo muqdisho ehelada marxuumku waxa ay sheegeen in meydka wiilkooda aanan la aasi doonin maanta sababta ayayna waxa ay intaa ku dareen in ay samaynayaan baaritaan dheeraada maadaama ee darawalkii gaariga shilka galay uu dhaawac yahay cabshir gaarane intii uu dunida joogay waxa uu ahaa dhibbane cadaalad u raadinaya naftiisa iyo sharafkiisa maadaama uu aaminsanaa in lagu dulmiyey ee sistem dowladeed ama shaar dowladeed qofka markii waxa uu sheegan karaa familkiisa lagu garab taagan yahay wakhtiga wanaagga iyo wakhtigii maxaan ku rahdaa xaaladaha adag uu ku jiraba aan wax family oo aan leeyahay oo ilaahay uuntay ma jirto wax tol aan leeyahay oo ilaahay uuntay ma jirto waayo anu tolkayga ma aanan helin garab istaagooda maalinka aan u baahanahay ma aanan helin maalinkaan hadlo umbaan yeeshaa tol maalinkaan hadlo oo la arko muuqaalkayga umbaan tol yeeshaa xalay waxaa dhacday muuqaal koo iyo labaatan second soconaya inaan shalay galab aan soo boostigareeyey muuqaalkaas markaan soo boostigareeyey dadka isoo wac waxaa ugu badnaa waxaa waaye dadka ani ila dhasheen oo isku faamilka aan nahay macnaha ilma adeerada aan nahay aa ugu badnaa iyagoo igu barayshar garaynaya muuqaalkan meesha ka saar muuqaalkan saan yeel marka my brothers haddii idinka walaalnimadiina ay ii tahay anu markaan hadlo keliya in ay dhahdaan gaarina saan ma aha waxaan waa kasoo gudubtay waxaan kasoo gudba ma jiraan waxa iga ogtihiin ma jiraan intan idin daba socday waxay ahayd four years baa idin daba socday oo aan banaanka joogaa oo aan walaaltinimadiina waayey ehelnimadiina waayey qaraabanimadiina waayey maxay iigu taalaa marka inaad famil ila ahaataan ama inaad idin sheegto waxba iiguma taalo ma fahamteen muuqaalna ma joojinayo inaan soo duubo waa waxa keliya markaan stress noqdo markaan isku buuqo markaan qalbigayga xakameyn waayo waxa keliya ee aan ku nafiso ee soomaalida aan kula hadlo dadka aan halkan kula kulannay waxaa ka mid ahaa alfanaan maxamed jaamac ee waxa uuna ka sheekaynayaa taariikhda allaha u naxariistee abshir gaarane isaga oo sheegay in abshir horay uu u dhintay balse uu ahaa qof iska socda uun allaha u naxariisto walaalkay cabshir axmed gaarane oo run ahaantii ku geeriyooday shil baabuur naxariista janna allah ka waraabiyo abshir inta aan ka aqaanay run ahaantii nin aad u wanaagsan buu ahaa nin wuxuu ahaa bulshada soomaaliyeed u adeega kana shaqeeya isbitaalka samakaal ka howlgalu ahaa bulshadana aad ugu adeego run ahaantii oo samafalo ah nin wuxuu ahaa dabeecad ahaan inta aan ka aqaanay aad u wanaagsan run ahaantii abshir gaarane haddeeruu geeriyooda laakiin asagu wuxuu ahaa nin waa hore dhintay oo iska socduu ahaa run ahaantiis inta aan ka aqaanay nin waa hore dhintay oo iska socdo ayuu ahaa abshir gaarane hadalladiisa waxaa ka mid ahaa cakuya adduunyoy maxaad iciishay cakuya adduunyoy maxaad iciishay kilibyo aan xala daawanaya waxaa ka mid ahaa aniga nolosha waan ku ciishooday waan ku dhibtooday wax badanaanan ku ciishooday waxa aan ku ciilbaxaa waa bulshada soomaaliyeed iyo moobeelkayga
dhanka kalena markaan haddii aan eegno dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka walaacsan xaalada bariga dhexe iyo weerarka iiraan ay ku qaaday yuhuudda sida warkan uu ku faahfaahinayo salibaan al cadaala
dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay oo waxay ugu yeertay isbedelada cusub ee ka dhacay bariga dhexe iyadoo ugu baaqday dhammaan dhinacyada ay quseyso inay si deg dega u joojiyaan sii horinta colaada ayna isxakameeyaan sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya colaadaha sii kordhaya iyo xiisadaha keliya qatar keliya qatar kuma ahan gobolka laakiin waxay halis sidoo kale ee qatar gelinaya nabadda iyo amniga adduunka ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya soomaaliya waxa ay beesha caalamka ugu baaqaysaa in ay qaadaan tallaabo deg deg ah oo lagu qaboojinayo xaaladda islamarkaasna la yareeyo qatarad ama qatarta colaad ama coladaad kale ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in loo baahan yahay in si deg deg ah loo joojiyo weerarada israa'el ee magaalada qasa dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay taageersan tahay shacabka falastiin oo doonaya ayo kadashi iyo cadaalad islamarkaana ay u ololanayso in cadaaladan in colaadan la gaaro ama laga gaaro xal ku dhisan laba dowladood dowladda soomaaliya ayaana iyadu waxay sheegtay inay ka walacsan tahay xaaladda kasoo cusboonaatay bariga dhexe
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya iminkana akhbaaraadka caalamka weerarkii iraan ay ku qaaday waa weerarkii gantaalaha ahaay ee iraan ay ku qaaday yuhuudda ayaa haatan waxaa lagu soo waramayaa inuu jahawareer ka dheliyey hawada dunida shirkadaha diyaaradaha caalamiga ah ayaa weli kasoo waaqsan la qalqalkii kasoo gaaray xiisadaha kasoo cusboonaaday bariga dhexe kadib markii qaar badan oo kamid ah duulimeedyadaasi la hakiyey qaar kalena laga weeciyey dhabayaasha hawada ay halkaasi amase markii hore ay ku safri jireen dib u jihaynta duulimaadyada caalamiga ah ayaa saameyn daran ku yeeshay shirkadaha diyaaradaha isagoo oo waa shirkadaha diyaaradaha isaga kala goosha qaaradaha yurub aasiya iyo sidoo kale wada qaaradaha kale ee dunida
ugu dambeyntiina markaan haddii aan eegno kenya ayaa hori weyday inay dib u gorgortanto heshiiska dhinaca tamarta oo horey ay ula gashay dowladda etoobiya kadib markii adisaabo ay ku guuldareysatay inay buuxiso shuruudihii lagu heshiiyey ama ay ku guuleysataan iraadiya heshiiskan oo labada dal dhex maray bishii julaay labada kun labiyo labaatan ayaa dhigayay in etoobiya ay kenya ka iibiso koronto muddo shan iyo labaatan sano ah laakiin ayaa waxaa soo wajahay caqabado saamixi waayay soo saarista tamarta ku filan inay koronto dibadda u dhoofiso dowladda etoobiya hawada ama hay-adda kenya ee u qaabilsan tamarta iyo shidaalka ee magaceeda loo soo gaabiyo e b r a ayaa walaaca ka muujisay qalalaasaha dhanka tamarta ah ee ka jira etoobiya taasoo sheegtay inay nairobi ay ku hayso hubanti la-aan kalifaysa inay dib ugu laabato heshiiska wadahadalka si gorgortana cusub ay u gasho guud ahaan warkii duhur aad kala socoteen raadiyaha dalsan waanageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel